عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacanna khiyaaray ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ah hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus caawa waa habeen sabti ah taariikhdana waa sagaaliyo tobanka bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga qodobadaan idinkugu hayna barnaamijka raadraaca toddobaadka oo adinkana caawa aad ku dhagaysan doontaan hadduu rabbi idmo waxaa ka mid a howlgallo siyaabooyin kala duwan loogu dhiigbixiyey ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo toddobaadkan siyaabooyin kala duwan oga dhacay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya saddex sano oo ka soo wareegatay xukunka xasan gurguurta ee kooxda riddada maxay yihiin caqabadaha amni iyo siyaasadeed ee uu wajahayo futuuxaadkii mujaahidiintu ay ka sameeyeen wilaayaadka islaamiga iyo fashilkii xamladii ay shahadladirirka ahayd maxay oga dhigan tahay saddexda sane ee xukunka xasan murtad falaqeen iyo isdultaag ayaan idiin soo gudbin doonaa xad ka mid a xuduudda alleh oo toddobaadkan ka dhacay fagaaro ku yaala degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga hiiraan kaasoo lagu fuliyay askari ka tirsanaa ciidanka ay carbiyaysay dowladda saliibiyadda ee maraykanka ee lagu tababaray saldhigga bilidoogle qodobada kale ee caawa barnaamijkaan idinkugu hayno waxaa ka mid a in ka badan laba boqol oo ruux oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku shahiday duqeymaha diyaaradaha dagaalka yuhuuddu ay ka geysanayaan magaalada khaza ee dhulka falastiin iyo weeraro loo adeegsaday gantaallo oo lagu qaaday magaalada talaabiib ee caasimadda sahyuuniyadda ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo in ka badan boqol askari ku dilay howlgallo ay ka fuliyeen galbeedka afrika lana wareegay magaalo istaraatiiji ah oo ku taalla burkina faso qodobada kale waxaa ka mid a xaflad lagu maamuusay arday ka gudubtay fadrada afaraad macadka barashada qur-aanka ee imaamu sakhaawi oo lagu qabtay degmada buulo fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay warbixin aan idinkaga diyaarinay xafladdaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan xaflad lagu maamuusayo dufcadii labaad oo ka mid a ganacsatada degmada jilib oo ka qalinjibiyey maraakista waxbarasho ee magaalada kelimaadkii laga jeediyey ayaad maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka
عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا وهجاك aan ku bilownay saddex sano ayaa ka soo wareegatay xukunka xasan gurguurta ee kooxda riddada haddaba maxay yihiin caqabadaha amni iyo siyaasadeed ee uu wajahayo fatuuxaadka mujaahidiintu ay ka samaynayaan wilaayaadka islaamiga iyo fashilinta xamladii ay shahaadaladirirka ahayd maxay oga dhigan yihiin saddexda sane ee xukuumadda xasan gurguurte falaqeen iyo isdultaag ayaad maqli doontaan waa kan faysal xasan cali xasan sheekh maxamuud wuxuu xilka madaxtinimo ee villa soomaaliya ku guuleystay shan iyo tobankii mey labada kun laba iyo labaatanka muddo saddex sanaa ayuu joogaa dabcan xilka oo maanta saddex sano ayaa u go'day waxaana dabcan muddadaas iyo maraaxishii ay soo martay ee xukuumaddiisaba in badan aan uga hadalnay barnaamijyo kala duwan oo idaacadda andalus ka baxay iyo xitaa muuqaalo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib waxaana dabcan qofkii doonaya uu dib ugu noqon karaa xalaqaadkii geedigii gurguurte ee muasasada alkataa'ib ee shanta xalqo ka koobnaa dabcan maadaama weli xukuumaddiisu ay jirto fasaadkiisuna uu weli socdana insha allahu tacaala barnaamijyo intaas ka guda ballaaran waan usoo gudbin doonaa dhegeystayaasheenna balse haddii aan dulmar kooban ku sameyno nidaamka ninkan sidaad og tahayba sanadkii labada kun labaiyo labaatankii markii ninkan uu ku guuleystay doorashada wuxuu durbaba garaacay durbaan dagaal oo dagaal ayuu mujaahidiinta ku iclaamiyey sanadkaas intii ka dhinaa marka abaabulka dagaalkaas ayuu ku dhammaystay sanadkii labada kun saddex iyo labaatankiina dabcan wuxuu indhaha warbaahinta iyo mucaaradkaba isaga jeediyey gulufkii uu kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga hoosna wuxuu ka watay ajandihiisa iyo siyaasaddiisa iyo danihiisa iyo damacyadiisa gaarka ah hadday tahay dhulboobka hadday tahay inuu qandaraasyo kala duwan uu saxiixo oo uu lacag ku qaadanayo hadday tahay inuu khayraadkii iyo hantidii wadanka iibsado dantii guud iyo dantii gaarka ahayd iyo hantidii maguurtada ahayd iyo hantidii kaleba uu wadanka ka iibsaday sanadkaas oo idil marka waa la arkayay waxa uu sameynayay laakiin cid u dhowaatay ma jirto sababtoo ah waxaa warbaahinta iyo mucaaradkaba uu isaga sii jeediyey gulufka wilaayaadka islaamiga kusoo qaaday boorkaas weyn ayuuna ku daboolay wixii musuq maasuq iyo fasaad ee maamulkiisa uu sameynayay qof waliba oo markaas inuu dhaliilo isku dayana shaabad ah inuu mujaahidiinta taageero ayuu ku dhajinayay labada kun saddex iyo labaatankii sidaas ayay ku dhammaatay labada kun afar iyo labaatankiina wuxuu haddana xoqday kaar kale oo ah xiisadii ka dhex qaraxday ee villa soomaaliya iyo xukuumadda adis ababa ee salka ku heysay heshiiskii m o u-ga ahaa ee somalilan iyo etoobiya ay kala saxiixdeen kadib markii uu isdaad raacsiiyey caradii dadka soomaaliyeed ay ka qaadeen in qeyb ka mid a xeebaha soomaaliya loo hibeeyo etoobiya sanadkaas marka buuqa etoobiya iyo inay cadaawad dadka soomaaliyeed kala dhexeyso iyo inuu la dagaalamayo ayuu warbaahinada iyo mucaaradka haddana mar kale isaga jeediyey sanadkaasna intaas ayuu kusoo gudbay isagoo danihiisii gaarka ahaa iyo musuq maasuqii halkii kasii wada dhulboobkii uu sii lixaadsaday qandaraasyada iyo khayraadka uu hay-adaha iyo shirkadaha reer galbeedka u saxiixayna tirabeel ay noqdeen oo qandaraasyo iyo kontraktiyo xoogan uu u saxiixay hadday tahay dowladaha madiqada iyo kuwa caalamka intaba sanadkan hadda aan ku guda jirno ee shan iyo labaatankana dabcan xasan sheekh dhammaan albaabadii uu ka dhiganayay jaraanjarooyinka ee uu danihiisa gaarka ku dhex watay waa ay ka soo xirmeen wuxuuna huri waayey inuu la soo baxo wejigiisa dhabta ah maanta dabcan wax weliba dadka soomaaliyeed ay ugu cadaadeen muddo saddex sano gudahooda ayay ugu cadaadeen dagaalkii mujaahidiinta allah fadligiis allah ayaa ku jabiyey dagaalkaas oo ah dagaal saddex weji leh allah fadligii waa uu ku guuldaraystay dagaalka military ayaana asal u ahaa oo dagaalka military haddii uu ku jabay labada dagaal ee kale midka militariga ayay tabac u ahaayeen oo guusha iyo guuldarada ka timaada gulufka military ayayna ku xirnaayeen iyaguna halkoodii ayay ku shiiqeen allah fadligii waxaana la yihahdaa awoodda military ahaan guuleysata ayaa ku guuleysata macaarigta kale ee jaanibiga ah hadday tahay awood dhaqaale iyo hadday tahay awood fikir iyo hadday tahay awood siyaasadeed intaba marka guuldaradii ee military ee xasan sheekh maxamuud kasoo gaartay furimaha dagaalka ayaa ahayd tiirka asaasiga ee dhexda ka go-ay kadibna sababay in dowladdiisii ay haadaan kasii dhacdo waa tahay faysal hadda hal sana ayaa u hartay adigoo qiimeynaya xaaladda siyaasadeed iyo midda militari ee nidaamka xasan sheekh waa sidee xaalkiisa maxaase u qorshaysan sanadkan u horay waad mahadsan tahay walaalka khudbaddii maanta uu jeediyey haddii aad dhegeysatay waxaa laga akhrisan karay waxa u qorshaysan xasan sheekh maxamuud ee uu doonayo inuu ku fara adeego halka sane ee u dhiman waana in uu dhexda u xirtaa sida uu mar kale xukunka ugu soo noqon lahaa shaqadiisa ugu xoogan ay u noqoto inuu socodsiiyo waxa niyadda uu ku hayo dhanka kalena uu u qamcin lahaa cid waliba oo aragtidaas uu wato kasoo horjeeda waxaad ogtahay inuu samaystay maalmo ka hor uu ku dhawaaqay xisbi cusub oo ay ku jiraan dhammaan xubnihii dowladdiisa ku jiray isagana uu noqday guddoomiyaha xisbiga iyo qofka musharaxa u ah xisbiga ee matali doona wuxuu sidoo kale soo yabyabay oo isku soo abaabulay doorasho uu ku sheegay qof iyo cod oo uu hadda qeybo ka mida bilaabay abaabulkeeda halka ay la gaari doontana ilaa hadda aanan la ogeyn oo taxadiyaad iyo caqabado xoogan ayaa horyaala balse waxaa ka go-an inuu istijaabiyo ilaa inta ay la gaari kartana uu dhaqaajiyo haddii ay u suura gasho iyo haddii ay u suurageli weysa intaba haddiise la saadaaliyo waxaa sida hadda fagaaraha ka muuqanaysa ay u eg tahay in arrintan aysan u socon doonin sababtoo ah ee dhammaan dowladaha wax kuleh talada soomaaliya ee reer galbeedka uga horeeyaan ma ogola sida uu wax ku wado sidoo kale waxaa maqan maamulo gaar u taagan oo sida jubbaland iyo puntland ay ka mid yihiin isagana ay aad u kala fogaadeen oo ay adag tahay in uu miiska wadahadalada keeno dhowr jeerna uu ku fashilmay marka su-aasha ah maxaa u qorshaysan waxaa u qorshaysan sida uu xukunka ugu soo noqon lahaa taxadiyaad iyo caqabado xoogan ayaana hortiisa yaala ugu dambeyn faysalow xasan sheekh gulufkii uu ku cilaamiyey mujaahidiinta waxaa ku garab taagnaa maraykanka oo dhiirigelinayey hadda maraykanku weli sidii ma u garab taagan yahay mise way kala dhaqaaqeen run ahaantii xasan sheekh maxamuud sidaa aad ogtahayba xilka markii uu la wareegayey wuxuu xilka la wareegay iyadoo maraykanka uu ka niyad jabsanaa xukuumaddii farmaajo oo farmaajo xukuumaddiisa waxaa loo arkayey mid gebi ahaanba ka luga laabatay dagaalkii ay kula jirtay mujaahidiinta oo jabtay kadibna uu farmaajo mashquulka ugu badan iyo juhdiga ugu badan uu geliyey oo keliya sidii uu doorashada mar kale ugu soo noqon lahaa dagaalkii ka dhankaa mujaahidiintana uu ka gaabiyey sida maraykanka uu arkayey sidaas daraaddeed xasan sheekh maxamuud markii uu xilka la wareegayba isagoo qorshihii uu kaambeynka ku yimidba aanan guda galin ay isla habeenkii la doortayba kaxaysteen dhinacyada ayay wax ka tuseen tuuto ayay u xireen kadibna dagaalkan ayay fooda u geliyeen laba sano kadib oo laisla boodbooday oo inta udhacayo inta udhac laisla noqday kadib natiijada waxay noqotay wixii aan aragnay oo maraykankii iyo xasan sheekh maxamuudba way isku agdhaceen oo dagaalka niyajab xoogan ayaa labada dhinacba kasoo gaaray waxaana u daliila kulankii ugu dambeeyey ee africom iyo kooxda ridada soomaaliya dhex maray ee xasan sheekh uu fadhiyey taliyaha africom uu fadhiyey safiirka maraykanka uu fadhiyey taliyaha ciidanka ridada uu fadhiyey wasiirka gaashaandhigga ee ridadan ay fadhiyeen oo dhammaantood madaxooda uu miiska ku fuuraray niyadjab xoogan iyo kala tagna meesha uu ka muuqday marka xasan sheekh maxamuud hadda hal sano ayaa u dhiman maraykanku marka wuxuu maanta taagan yahay isla bartii uu taagnaa xilligii farmaajo wakhtigiisu uu gabagabada ahaa oo xilligaas farmaajo lagu eedeynayay inuu dagaalka ka gaabiyey sidii uu xukunka ugu soo noqon lahaana uu ku mashquulsanaa xasan sheekhna maanta isla tabtii ayaa haysata oo dabcan dagaalkii mujaahidiinta lala galayna waa lagu jabay waxaana muujinaya maanta maraykanka iyo kooxda riddada soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud uu hogaamiyey inay kala tageen waxaa muujinaya maanta maraykanka inuu wada shaqayntiisii inteeda badneed u weeciyey somalilan iyo puntland iyo jubbaland dagaalka puntland ay kaga jirto buuraha goolis maraykanka iyo puntland ayaa si toosa uga wada hadlaya axmed madoobe ee isaga iyo maraykanka ayaa si toosa uga macaamilaya somalilan aqoonsi la siinayo ayaa la hadal hayaa oo maraykanka iyo iyaga si toosa ay u mucaamilayaan oo aragti waxaaba jirta ah in maraykanka uu ka quusto siyaasadda madhaliiska ah ee koonfurta oo awoodiisa uu isugu geeyo dhanka waqooyi sidaas si lamid ah waxaa jiray warbixino soo baxayay oo tilmaamayay in safaaradda maraykanka ee muqdisho in gebi ahaanba la doonaya in albaabada la isugu dhufto haddii xitaa aan albaabada la isugu dhufan waxaa laleeyahay waxaa la yareyn doonaa dadaaladii diblomaasiyadeed ee maraykanka uu ka waday soomaaliya ee ku aadanay dowlad dhiska soomaaliya ee uu muddada dheer ee kusoo tacabelayay waxaa intaas sii dheer maanta in maraykanka uu noqday mid ka hortaagan dhaqaalaha loo raadinayo howlgalka ee midooda afrika ee soomaaliya waxaana u sababa baa laleeyahay inaysan u muuqan guul howlgalkan laga keeni karo haddii dhaqaale loo raadina dhaqaalaha loo raadin doono uu noqon doono dhaqaale iska furan oo weligii socon doona intaas waxaa sii dheer baa laleeyahay si shakhsiyan ah xasan sheekh maxamuud iyo maraykanku inay isqabteen iskuna qabteen habdhaqanka siyaasadeed ee xasan sheekh maanta uu adeegsanayo ee uu ku qamcinayo mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaarkood ee uu doonayo inuu xukunka mar kale kusoo noqdo cid waliba oo isaga kasoo horjeedana uusan dheg jala qusin oo uu ka socdo maraykankuna war-saxaafadeedkii ugu dambeeyey ee kasoo baxay waaxda arrimaha dibadda maraykanka gaar ahaan xafiiskooda afrika waxay sheegeen inaanan la aqbali doonin hanaan kasta oo doorashada iyo dastuurka ridada lagu bedelayo oo aysan ogolayn maamulada hadda maqan sida jubbaland iyo puntland oo kale sidaan kuu sheegayna kulankii ugu dambeeyey ee africom iyo madaxda ridada dhex maray wuxuu ahaa mid laga akhrisan karay inay labada dhinac sii kala fogaadeen marka allah fadligii walaalka xasan sheekh maxamuud waxaa maanta lacnadaya dhiigga dadkii maatada ahaa ee muslimiinta ah ee uu ku laayay wilaayaadka islaamiga iyo colkii uu shareecada islaamka ku soo qaaday wixii uu raadinayey ee uu doonayay inuu xaqiijiyana dabcan ma uusan gaarin damiciisu wuxuu ahaa maanta inuu raaligeliyo maraykanka isagana lagu sharfo in xukunka lagu sii hayo laakiin intaba ma dhicin maraykankii uu raaligelintiisa raadinayna maanta wuu ku carooday damacii uu raadinayna wuu ku hungoobay arrimaha layaab kale iyo warbixinada qaar ee aan arkay waxaa ka mid a in xasan sheekh maxamuud xilligii gulufka xoogan uu kusoo qaadayay wilaayaadka islaamiga si gaara waxay ay ugu yeerayeen wejiga dambe isagu uu fadhiyay dhuusamareeb kuna tageen ceelbuur iyo deegaano kale oo dhowra ay ku tageen in intaas oo harjad ah loo marayay in la diyaariyo oo keliya warbixin la doonayay in loo gudbiyo gaalada caalamka si xoogaa rajo wanaag iyo yadidiilo looga helo ee reer galbeedka warbixintaasna waxaa la doonaya in la tuso dowladaha daneeya soomaaliya oo shir markaas dhacaya ayaa la doonaya in takhriir loo geeyo sidaas daraaddeed ayaa duulaano xoogan oo abaabulan halmar wilaayaadka islaamiga lagu soo qaaday oo aad ogeed ilaa markii dambe cirifka fog oo ceelbuur ah inay tageen deegaano dhowrahna ay qabsadeen laakiin waxaa leeyahay allah fadligii warbixintii la diyaarinayey oo intaas juhdi ah loo sameynaya oo idilba qabtii coos weyne ayaa ku dhacday isla markiina wixii oo idil ayaa halmar isbedelay oo waa tii la ogaa in ciidanka riddada ay ka soo baxeen dhul aad u ballaaran oo isla markiiba warbaahinta adduunka oo idil ayay dhacdadii coos weyne qabsatay gebi ahaanna waxay rogtay suuraddii ay doonayeen kooxda riddada soomaaliya inay adduunka ka dhaadhiciyaan oo ahayd inay ciidan xoogan tababareen dhulna ay qabteen waxaana soo baxday in ciidankii la tababarayna lagu dhameeyey furimaha dagaalka mujaahidiintuna ay mar kale dib usoo rogaal celiyeen marka allah ayaa ku mahadsan oo saddexdii sane ee lasoo dhaafay addoommadiisa mujaahidiinta ahna guuleeyey cadowga islaamkana hoojiyey rajadoodiina ka dhigay halbacaad lagu lisay
waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka waxaana inoo haya marwaan maxamed waad mahadsan tahay walaalka dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilowna dhacdooyinka howlgallada xarakada mujaahidiinta al-shabaab mandheera ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidanka siliibiyiinta kenya ee deegaanka hareeri suuke ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera ee ku horjira gumaysiga kufaarta kenya dagaalka ayaa muddo socday waxaana laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan inta dagaalka uu socday waxay ciidamada mujaahidiintu ay gubeen gaari kooyal ah oo siliibiyiinta u yaalay saldhigga shabeellaha hoose mujaahidiinta ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday guriga guddoomiyaha maamulka riddada ah ee magaalada markaa marta cismaan muuse maxamed waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba ka mid ah ilaaladiisa shabeellaha dhexe qaraxay mujaahidiintu maanta ka fuliyeen duleedka degmada cadale ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay afar murtad oo mid ka mid ah uu yahay sargaal banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal iyo qarax kala hortageen kolonyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday inta u dhexaysa degmada dayniyada iyo deegaanka ceershaale dhaawaca waa afar askari oo murtadiin ah gubashadan waa saddex gaari oo cabdibilo ah mid ka mid ah gaadiidkana qarax ayaa lagu gubay howlgalkan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor ciidamada mujaahidiinta howlgal qaraxa ay ka fuliyeen gudaha xerada xalane ee magaalada muqdisho qaraxa waxaa lagu burburiyey guri uu gudaha xerada xalane ka degan yahay murtad lagu magacaabo macalin cumar oo ah taliyaha ciidanka ilaaliya albaabka laga galo xerada xalane sidoo kale murtadkan waa sargaal sare oo ka tirsan nisa murtad macalin cumar ayaa dhaawac culus uu ka soo gaaray qaraxa xaaladiisana waa mid garaab ah murtadkan ayaa si aad ah ula bijaday shacabka ku dhaqan xaafadaha u dhow xerada xalane fagaara ku yaala degmada buuqable ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa toddobaadkan ka dhacay xukun xadurridda ah kaasi oo lagu fuliyey askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada danaba kuwaas oo si gaar ah u hoostaga dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka askariga murtadka ah ee xadka lagu fuliyey ayaa lagu magacaabi jiray axmed yuusuf cabdulaahi boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada buuqable ayaa kasoo qaybgalay fulinta xadkaasi waxaana fagaaraha laga akhriyey xukun ka soo baxay maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada hiiraan dhanka magaalada khaza ee dhulka falastiin waxay toddobaadka matagelisay duqayntii ugu xooganeed ee dhacda muddooyin bilooyin ah diyaaradaha dagaalka maamulka yuhuudda ayaa weeraro wuxuusnimo ah la beegsanayay xeryaha barakacayaasha iyo cisbitaallada sida lagu sheegay tirakoob ka soo baxay waaxda caafimaadka magaalada khaza saddexdii maalin ee lasoo dhaafay dadka shahiiday ayaa kor u dhaafay laba boqol oo ruuxo halka dhaawacyada ay yihiin boqolaal kale dhinaca kale kooxda xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa weerar culus oo gantaaro loo adeegsaday waxay ku qaaday garoonka diyaaradaha ugu weyn ee maamulka yuhuudda xoogga ku haysto ee bengoriyon garoonkan ayaana ku yaala duleedka magaalada talaabiiba weerarka gantaalada ay xusiyiintu ku qaadeen garoonka diyaaradaha bengoriyon ayaa sababay in lagu kala carro garoonka lana xiro waxaana la weeciyey diyaarado la sheegay in garoonka ka soo degi lahaayeen xilliga uu weerar ku socday iminkana ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusrat alislaam walmuslimiin ayaa toddobaadkan weerar xoogan ku qaaday magaalada jiibu oo ay gacanta ku hayeen maleeshiyaad ka tirsan xukuumadda riddada burkina faso dagaal in muddaha socday kadib ayaa allah fadligiis mujaahidiintu waxaa oo suurta gashay inay gacanta ku dhigaan guud ahaan magaalada waxaana arrintaas lagu xaqiijiyey kelmad uu jeediyey mid ka mid ah mas-uuliyiinta jamaacada u qaabilsan waddanka burkina faso sidoo kale ciidamada mujaahidiinta nusratulislaam walmuslimiin ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey waddamada maali iyo burkina faso waxaana weeraradaas lagu dilay in ka badan boqol askari ugu dambeyn madaxweynaha dowladda maraykanka ayaa toddobaadkan booqasho qaadatay muddo afar cishaha ku maray waddamada sacuudiga qatar iyo imaaraadka carabta taraam ayaa dowladaha dawaaqiidda carabeed kala saxiiday heshiisa ku kacaya lacago balaayiin dollar ah xukuumadda riyaad ayuu la saxiixday heshiis ku kacaya lix boqol oo bilyan oo dollar halka qatar oo ka saxiixday heshiis ku kacaya hal dhibic laba tiryan oo dollar xubintii dhacdooyinka toddobaadkana waa naga intaa aan dib idinkugu celiyay walaalka abuxasaan iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka aad buu u mahadsan yahay marwaan xaflad lagu maamuusaya arday ka gudubtay fadrada afaraad macadka barashada qur-aanka ee imaamu sakhaawi ayaa lagu qabtay degmada buulafullaayi ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay haddaba warbixintan waxaa inoo diyaariyey bashiir muxiidiin abu ayman
قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن
buulafullay dhowaan waxay martigelisay xaflad aad u qiimo badan oo lagu sharfayey arday wax ka barata mid ka mid a macaahidda wax lagu barto ee degmadani waxay ahayd xaflad ujeedka ugu weyn ee loo qabtay uu ahaa maamuuska arday ka gudbaysay fatradii afaraad ee waxbarashadooda macadka imaam sakhaawi oo ay wax ku bartaan boqolaal ka mid ah bulshada ku nool magaaladan sannad iyo bar ka hor ayaa dhidabada loo taagay macadka barashada qiraa'aadka tobanka ah ee imaam sakhaawi faraciisa degmada buulafulla ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay lix iyo tobankii bishii rajab sannadkii hore kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri ayaa si toosa albaabada loogu furay xarunta macadkan ee degmadan taas oo ka dhigaysa faracii saddexaad ee uu ku yeeshay wilaayaadka islaamiga dalka maadaama ay hore u furnaayeen faracyada magaalooyinka jiliib iyo kunya barow ee wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo shabeellada hoose sakhaawi waa maxad lagu barto qiraa'aadka tobanka ah isagoona bixiya sanad iyo ijaaso waxaa hadda wax ku barta xaruntiisa degmada buulafullay ku dhowaad laba boqol iyo konton arday oo boqol lixdan saddex ka mid ay yihiin wiilal halka shan iyo toddobaatan kalena ay yihiin gabdho kuwaasoo kala dhigta labada gelin ee maalmaha toddobaadka dhowaan waxaa ardayda u soo gebagaboobay fatradii afaraad ee diraasada waxbarashada macadka maamulka macadka imaam shaqaawi ayaa qabtay dowro hal toddobaad socotay oo ay si wadajira ugada faa'iidaysteen ardayda iyo waalidiintooda taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah muddada hadda ay dhiganayaan ardayda waxay marayaan qiraa'ada saddexaad iyo tobanka qiraa'o
alqaraa'aat luqatan waxaa la yidhaahdaa jamcu qaraa'aatin waay wahiya masdarun waay waan waa masdar qara'tu qur'aanan bimacnaa talaa tilaawatan saas waay alqur'u fi lasli bimacnaa aljamc waaldam waxaa loola jeedaa wax la jamciye iyo wax laysu keenaa loola jeedaa wakullu shayin jamactahu faqad qara'tahu shay alla sheegay adaga jamceedu macnaha waad waad akhriiday markii la taagan yahay luuqadu markii la taagan yahay waay ama istilaax carafaha alquraa'u qura'adayaa tacriifiyeen bitacaariifa mutacadidatin ay ku tacriifiyeen tacaariif oo kala noocnooca ah aad u tar badan waxaana kulmiinaya marka oo soo dhoweynaya tacriifka imaamu aljazari raximahu llahu tacaala macnaha kelimaadka qur-aanka xagga addaha ayaa loola jeedaa buu leeyahy cilmi oo kaas lagu barto waay intii laysku khilaafay iyo weliba intii laysku waafaqayba macnaha intii laysku khilaafay iyo intii laysku waafaqay للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلاء arbacadii ayna soo dhaafno oo taariikhda ay ku beegneed lix iyo tobanka bishan dulqacda waxaa barxad ku dhex taala macadka lagu qabtay xaflad heerkeedu sareeya oo lagu soo xirayay fatradii afaraad waxaana ka soo qaybgalay xafladda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay mas-uuliyiin ka socotay jamciyadda qur-aanka kariimka xarakada shabaab almujaahidiin culimo waalidiin iyo qeybaha bulshada ugu horeyn mid ka mid ah ardayda macadka ayaa ku furay aayada qur-aan ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون intaasi kadib waxaa kelimid qayimaha madasha ka jeediyey sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmadii lagu casuumay xafladda isagoona jeediyey kelimad ku saabsan fadliga ku jira barashada qur-aanka kariimka qur-aanka kariimka ilaahay subxaana wa tacaala meel badan ilaahay ma hana nagay lanwalbaradii iyo lanwalanbarani injimawana ilaahay hana nagay subxaana wa tacaala qaala tacaala alla saraya meeray qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun innamaa yatadakkaru ulul albaab nabiyow meeraase laray haani walbaradeen iyo haani walanbarana jimaawayaana dhawalari nabaga calayhi salaatu wasalaam jawaabtamay buu istifaamka meeraana waa istifaam inkaari way ma jimaawayan aayad kale ilaahay mayliyaa fii suurati almujaadala ilaahay meeray yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat alla subxaana wa tacaala mayn kor weelee haan aysan siinkamada oo iimaanka leh iyo haan cilmiga la siiba ilaahay mayn kor weelee darajada ilaahay in kor weele way cabdulaahi ibni mascuud radia allaahu canhu waardaah asaxaabiyu ljaliil meera jiray maa khasa allaahu fii shayin min alqur'aani maa khasa alculama'a fii haadihi alaayati wa marka ikhwaanii fillaah ma siin dardaarmee dhallinyarada iyo gabdhaha dhammaantiin ma siin dardaarmee walbarashada dhuujiya meeliisan hebantaysanka aadantiin weliba ilaahay kalaam jebi subxaana wa tacaala nabageenana sala allahu calayhi wasalam maray khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah intii ay xafladda socotay ardayda macadka imaam sakaawi ayaa bandhig cajiib halkaasi ku sameeyey iyaga oo soo bandhigay kutubta ay ku bartaan macadka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فنرحب ضيوفنا الكرام في حفلتنا الجميلة باختتام السنة 1446 هجرية في معهدنا الشريف معهد الإمام السخاوي وبعد ذلك كيف ترى يا أخي الكريم أن نتحاور بعض الدروس الذي درسناها في المعهد أراها جيدة وهل تسمح لي أن أسألك أسئلة حول علم التجويد نعم سلني ما هو الإدغام المتماثلين مع التمثيل هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة مثل اضرب بعصاك الحجر كم مرة وقعت كلمة نعم في القرآن الكريم وما هي وفي أي سور تقع وقعت كلمة نعم في القرآن الكريم في أربعة مواضع وهي اثنتان في الأعراف وواحدة في الشعراء والأخرى في الصافات أحسنت وجزاك الله خيرا وهل تسمع أن أسألك كما سألتني نعم سلني ما بدا لك ما هي هاء الكناية وكم حالة لها هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر الغائب ولها أربع حالات والآن جاء دور التبيان في آداب حملة القرآن الكريم اذكر الحديث الذي يدل على فضل قارئ القرآن الكريم وجزاء والديه عن معاذ بن أنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا رواه أبو داود من أخرج هذا الحديث مع اسمه الكامل خيركم من تعلم القرآن وعلمه أخرجه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن sidoo kale waxaa xafladda dhextaal loogu dhigayay qiraa'aadka ay barteen ardayda macadka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهام إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ما لم يأتك فاتبعني اتبعني أهدك صراطا سويا xubno kala duwan oo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa kelimaad ku lahaa xafladdan markan waxaan eegi doonnaa mid ka mid ah waalidiintii ka soo qaybgalay xafladdii imaam sakhaawi ilaahayaa mahad dhammaantiie leh nicmooyinkeenna sii oo on koobamaana yaa ilaahay inka mahadnagaan may kalean mahadnagaane haddii onana waalidiinta mayn kalean mahadnagaane macallimiintii hoolantan ee sahagarla'angeen ku qiib qaadadi iyo maamulkii macadka imaamu sakhaawi yaa eed iyo eedanka mahadnagaan may kale mahaddaas laha ardaydii indhabar adeegtii walbarashadaasi mayn maleeyee markan muddo baa socda macadka muddadaas use socda dadaalka muujiday mayle raayuse dee barad waynin erne unku roorn eed iyo eed aan mahadsanyin maamulka macadka imaam sakhaawi faraciisa degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa kelimad ku lahaa xafladdii dhowaan lagu qabtay gudaha macadka waxa weeyaan qismiga hore waxaa weeyaan waa qismi taxfiidi ah oo afarta qaybood ee madrasadu hadda xaaliyan ay ka kooban tahay qismiga ugu hooseeya waxaa la yidhaahdaa waa qismi taxfiidiya oo qur'aanka xifdigiisa keliya inay bartaan oo qur'aanka meel saaraan ayay u diyaarsan yihiin oo laga inay ka midho dhaliyaan oo arrintaasdiintuna ay la shaqeeyaan oo la kaalmeeyaan qismiga labaad waxaa weeyaan waa qismi tamhiidiya kaasna waxaa weeyaan yusamaa qismi abi camrin albasri abi camr albasri fasalkaas ayuu ku magacaaban yahay magacaa leh qaybtaas waa qayb tamhiidiya oo taxfiidiga soo gudubtay qaybtaas dambe waxay leedahay muqarad ayaga u gooni ah oo sanadkan cusub haddii alla yidhaha bilaaban doona dhowr matni ayuu ka kooban yahay kaasoo ka dheeri ah taxfiidka qur'aanka laga rabay iyo tasxiixaba ka dheeri ah machadkan sakhaawi ee faraca saddexaad xarumaha uu ku leeyahay wilaayaadka islaamiga dalka ayaa ah mid xambaarsan sifaadka deegaanada wilaayada baay ee xagga xifdinta qur-aanka kariimka wilaayadan oo bulshadeeda lagu garto inay yihiin ahlu qur-aan ayaa buulafulay waxay arrinkaas awgiis hoy u noqotay mucallimiin badan kuwaasoo intooda badan maanta uu soo saarayo macadka qiraa'aadka tobanka ah ee sakhaawi waxay nasiib u yeesheen nidaam heer sareeya oo lagu karaameynayo qur-aanka iyo barashadiisa laguna tixgelinayo bay-ada ay bulshadeedu jecel yihiin barashada iyo fahamka qur-aanka
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waxaan isa soo gaarnay markan qaybihii dhexe ee barnaamijka raadraaca toddobaadka munaasabad ka dhacday degmada jilib ee xarunta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa lagu qabtay xaflad qalinjibin ah oo ganacsatada magaalada jilib muddo saddex sana ah kadib ay ka qalinjibiyeen goobaha waxbarasho ee magaalada jilib ganacsatadan ayaa subax kasta waxay u kallihi jireen goobaha waxbarasho iyagoo ganacsato dad waaweynna hayay muddo dheer oo dhowr sano ah kadib waxa ay dhammeeyeen waxbarashada waxaana la siiyey jaa-isooyin ku saabsan wixii ay soo barteen waa dufcadii labaad ee ka qalinjibisa maraakista waxbarasho ee magaalada jilib xafladii shahaadada lagu siinayey ganacsatadan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo heer wilaayo culummo iyo marti sharaf kale ugu horreyn sheekh cabdiwaaxid oo ka hadlay munaasabadda ayaa la dardaarmay ganacsatada qalinjibis
awalan ilaah baa macsan subxaanahu wa tacaala raggaan akhyaarta ee ganacsatada ama attujaar magacaas ogaada nabigaa idiin bixe calayhi salaatu wasalaam waa sharafu nabigu maruu la hadlaya ragga ganacsiga ku jira wuxuu yidhi yaa macshara tujaar ina ashaydaana waalidma yaxduraani ilbeec shaydaan iyo idmi iyo dembi khiyaani dee wixii la mid beeca way u soo xaadiraan fa shuubuu beecakum bisadaqa beeciina sadaqa ku dara oo qofka ganacsada waxa raba maalin dadka masaakiinta inuu wax ugu talagalo oo shaydaankii xogaha soo xaadiray iyo ismigii meesha iyo dee khiyaanadii iyo si sadaqadaas ilaahay qofka ugu badbaadiyo marka magaca waa sharaf waxaa la rabaa qofka mar hadduu go-aansado mihnadan inuu galo ganacsiga waxaa la rabaa intuusan gelin inuu ku cilmi lahaado oo cilmigeeda uu barto beeciisa wixii uu ku ansixi lahaa inuu barto sidoo kale dee waxyaalaha beeca dhibaatada u keenahayo ama burinahayo ama fasaadinahayo inuu bartaa la rabaa axkaamul beec iyo shuruuddiisa beeca waa nooc cibaado waa amar nala sii aayadda qur-aanka ugu dheer suuratulbaqara dee beecunbay ka hadlay iyo mucaamalo haddana insha allah waad soo qaateen waxyaalaha dee dadka ganacsiga dee walaayada ihtimaamkay u siini de arrimahaasaaba ka mid markaad ku mahadsan tihiin oo dee beeca iyo dee shuruuddiisi iyo dee diinti iyo aad baad u mahadsan tihiin midda kale dee waxaa la rabaa dadkaas tujaarta ama ganacsiga ku jira mucaamalada dadka inay aada u bartaan maxaa yeele waxaa laga yaabaa qofkii maalintii intaasoo qof baa kula soo xidhiiri oo wax kaa iibsan adigana aad ka iibsan dadka marka mucaamalay u baahan yihiin hadalka inaad wanaajisaan aquuluu linnaasi xusna adiga markaa waxaa rabaa mucaamaladaasna inaad marka hagaajisaan midda kale waa in aad ku tala gashaan inaad ducaa tihiin diinta ilaahayna hadda waad barateen oo wax badan ayaad barateen dhowr sane oo adigoo goobtaada ganacsiga joogaad yaa daaciyaad noqon kartaa jazaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
qaar ka mida ganacsatada ayaa iyagana soo bandhigay waxyaabihii la baray qayb ka mid a baabu salaati aljamaaca baabkan wuxuu baab yahay salaada jamaacadu hiya salaada jamaacadu min akhadi sunani sunno midda ugu adag waaye wa tancaqidu waxay ka bilaabanaysaa bitnayni laba qofood waidaa goortii katura ay badato aljamcu jamaacadu ay badato kaana thawaabu thawaabkiina wuxuu ahaanayaa akhara mid sii bata watasixu way ku ansaxaysaa bacda almafduuli midka laga faldi badan yahay gadaashiisa waalwlaa sida saxda ahna waxaa waaye an yakuuna alimaamu imaamku waa inuu ka mid ahaado min alkhiyaari dadka akhyaarta ah wayaummu arajulu ninka ragga ah imaam uu u noqon karaa binnisaa'i haweenka lal cagsu taa cagsigeedana ma suurtogeli karto oo haweeney imaam uma noqon karto niman waalmuftaridu midka faradka dukanayo wuu ku xiran karaa bilmutanafili midka sunnada tukanayo waalcaksu taa cagsigeedana waa suurtagal isagoo sunna tukanayo nin waajib tukanaya wuu ku xiran karaa watajibu waxaa waajib ah mutaabacatu limaami imaamka in la raacraaco fii geyri mubdilin waxa salaada burinayo geyrkeedan lagu raaco وصار نحو الشام أشرف الورى في عام خمسة وعشرين أذكرا لأمنا خديجة متاجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها
ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sheekh cali darwish
bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin nabiyina mxamedi wcla aalihi wsaxbihi ajmaciina wbacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu bacdsalaam walaalayaal allah ayaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala allihii nicmooyin fara badan inoogu nicmeeyey nicmatu liimaani walislaamna ay ugu weyn tahay nicmatu lhijrati waljihaad nicmatu ribaad nicmatu tadbiiqi sharaaci illahi subxaanahu wa tacaala allihii nicmooyinkaas waaweyn inagu galladaystay ayaan u mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala bacda xamdillaahi waxaan u mahadcelinayaa jazahum allahu khayran walaalaha maktabu dacwa oo mar walba u taagnaa ummaddan noocyadeeda kala duwanee bulshadu ay ka kooban tahay sidii loo gaarsiin lahaa risaaladii nebiga calayhi salaatu wassalaam jazahum allahu khayran ilaahay ha barakeeyo sidoo kale waxaan u mahadcelinaya walaalaha culammada ee macallimiinta ka ah duruusta mar walba bixinteeda ilaahay subxaana wa tacaala ajirkooda ha badiya intaa kadib walaalayaal waxaan u fadhinaa maanta xafladdii khatimka u ahayd maraakiistii dacwiga liwilaayaat alislaamiya ka socotay guud ahaan khaasatan midda hadda maanta aan u fadhino oo ka socota wilaayada jubbadhex gaar ahaan degmada jirib ardadii ka qalin jebisay ganacsatadii degmada jirib waa dufcadeedii labaad wey idinkuna maanta insha allahu tacaala tiiyoo kale ayaad u taagan tihiin waan idinkaga mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran sida aad oogu dhabar adeegteen muddadii dheereed ee waxbarashada maraakiista dacwiga aad ku jirteen kalahaadiinna iyo caraabidiinna iyo habeen socodkiinna aad u socoteen ilaahay diinkiisa inaad barataan ilaahay subxaana wa tacala idinka aqbalo miisaankiina xasanaadka idinkugu daro wax walboo la bilaabana dhammaad unbay leeyihin ciddii ku sabarta oo ku adkaysata gebagabadii khaatimadeeda waa la gaaraya haddii nafta baaqi ay inoo tahay maantana dee gebagabadiiyaan joognaa ummadduna mar walboo cilmigeeda uu sii kordho ixtiraamka ardaygana wuu kordhayaa fursaddiisana way kordhaysaa cadaadiskii faraha badnaayo lagu hayana mar walba way sii yaraanayaan mar walba aqoontiisa koran idinkuna kadaalika saas oo kale weeye haddii aad fatiradii muqararaadkii loogu talagalay maraakisu dacwa liwilaayaat alislaamiya aad ka soo gudubteen hadda wixii ka dambeeya insha allah waxaad u gudbaysaan xalaqaadkii masaajidka iyo waxbarashadii kale diiniga inaad u gudubtaan cilmiga lagama dhergo dhammaadna ma leh qof dhameeyey ma jiro iska daa nabigeena calayhi salaatu wasalaam la amray waqul rabbi zidnii cilman ninkii cilmi badnaadna koonka ma soo marin haddana waxaa la amray inuu ilaahay weydiisto inuu ilaahay cilmi u kordhiyo soomaan marka axad walbo inaga mid ah isagoo cilmi uun dalbaayo maalinba wuxuun u siyaadayaan yaa iilka la dhigayaa oo aakhira uu ka tegayaa sidaa darteed marka insha allahu tacaala waxaan idiin dardaarmaynaa cilmiga inaad sii kororsataan aad sii wadaan yaan idiin dardaarmaynaa oo barashada diinta islaamka meesha maanta idiin joogta inaan looga tegin waxaan kaloo idiin dardaarmayaa wixii aad barateen inaad ku dhaqantaan cilmiga waxa loo baranaya aayad qur-aan qofka hadduu barto hal xadiisoo nebiga hadduu barto calayhi salatu wasalaam waxaa laga doonaya inuu ku dhaqmo wax cilmiga loo baranayo waa dhaqan hadduusan dhaqan jirin barashada cilmigu keliya waxba tari maayo bal xuju inagu noqonaya maalinta qiyaamo sidoo kale waxaana laga rabaa inaan ummadda gaarsiina ummadda muslimiinta oo dhan waxaa inaga saaran mas-uuliyad yaa naga saaran sidaan dacwada uga gudan lahayn taana insha allahu tacaala inaad qaadataan ayaa idiin dardaarmayaa waxaan kaloo idiin dardaarmayaa ummadda inaad u dhimirsaan ganacsataa tihiin nimayow tujaaraa tihiin waad ganacsanaysaan ganacsiga dadka waa loogu dhimriyaa adigoo faa'iido doona yaad ummaddu naxariisan kartaa adigoo faa'iido doonahaad ummaddana dhibi kartaa haddaa doon labadaa khiyaarba way idin hor yaallaan ka khayrka badan ayaan idiin dardaarmayna sidaa darteed marka dadkii la tacaamulayo wax idinka gadanayo qof walba mustawihiisa iyo sida uu yahay inaad kula tacaamushaan qofka miskiinka ee faqiirka ee waxba haysan oo aad dareemaysaan xaaladdu inay ku adag tahay ee wax kaa soo doontay adiga lagaa rabo inaad u dhimirso maalinna aad ka cafiso maalinna aad deen uga dhigto maalinna uu kaa gato inaad isku dhex waddo noocaas oo kale waxaa naxariista ka mid a badeecadan aad gadanayso qiimaha inaad qofka ugu naxariisato dadka marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaad u naxariisataano beeca loogu dhimriyana waan idiin dardaarmaynaa tujaariyaatiin ganacsataatiin annagu maanta halgan jihaadaan ku jirnaa halganka jihaadka aan ku jirno ganacsatadu kaalin libaaxiyay ku leeyihin kaalintiina waa inaysan bannaanaanin ganacsatadeenna muslimiinta kuwooda hantida badan ilaahay siiyey iyo kuwa dhexe iyo kuwa maalkoodu yar yahayba nin walba inta tabartiisa inuu islaamka ku garbistaa oo u kaalmay ayaa laga doonaya insha allahu tacaala jazaakum allah khayr asalaamu calaykum guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo caawa oo sabti a idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta barnaamijkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي